aynu ku bilownay dagaalada ka socda dalka suudaanta koonfureed ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa qaboobay wakhtigan iyada oo goobo dhowr ah ay dagaaladaasi ka socdaan soomaalida dalkaasi ku nool ayaa iyaguna ay dhibaatooyin dhimasho iyo hantidoodii oo ay waayaan dagaaladaasi ka dhaxlay soomaalida ku dhaqan magaalada boor ee gobolka jongalii iyo gobolka kale ee unity ayaa iyaguna lagu soo waramayaa in dhibaatooyin u badan dhibaatooyin badan ay haysato haddaba maxamed cabdi xasan sandheere oo jooga washington ayaa khadka telefoonka ee gobolka magaalada jubba waxa uu kula xiriiray xogayaha koowaad ee safaaradda soomaalida ee koonfurta suudaan shaafici nuur calas faarax wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida xaaladda soomaalida ee magaalada boor wakhtigan ay tahay
xaaladda soomaalida ee ku nool magaalada boor ee gobolka jongaley silolaana waa degan tahay walow saakadii hore uu dhib badan gaaray meesha shala galabaa dagaal ka dhacay xalay dawladda iclaamisa inay gacanta kula wareegtay gacanta ku dhigtay saakin marka waxay isku dayeen soomaalida maadaama meesha ay dawladda qabsatay inay bal ganacsigii iyo wixii xoogaa dib usoo usoo fiiriyaan waa jirtay xoogaa qaar kamida markay soo baxeen la dirdilay sidoo kale in dhac iyo boob loo geystay dukaamadooda iyo bakhaaradoodii intii reer xoogaa ku hartay marka walaalo waa xoogaa dhibaatada feerarka jidjidtaasi waxaas gaartay muugi intooda kale intaan ognahay waa caafimaad qaban qof dhaawacmay iyo qof dhintay oo intaan aan hayna xogta ilaa hadda aan hayna ma jirto waan gartay marka bal meelaha kale ay soomaalidu joogaan iyagana haddaad war ka hesheen oo sax waaye waxaa jirtay magaalada gobolka la yihahdo unity dhib badana ka jiro sooma waxaa jirta soomaali badan ku xayiran magaalada la yihahdo dentu xayirnaan kalena aan ahayn laakiin ganacsi u badan transportationka oo gawaari kambaniyaashan shidaalkii u shaqeyn jirtay badan ay ku xayirneyd waxaa jirtay dhibka ugu badan ee ganacsi hadda uu soo gaaray dadka soomaalida ay ku nool magaalo la yihahdo bariam oo daraad laga kaxaystay afar gaari oo ku waaweyn ah sidoo kale laga kaxaystay sida saaki igu soo warrameen iguna yimaadeen milkiilayaasha gaariga safaaradda lix iyo toban gaari sagaal iyo toban gaari oo kalea laga kaxaystay waxaa jirta lix iyo toban oo hadda u n ka hortooda taalo lix iyo tobankiina weli aan aan aan ku jirin aan ku jirin yani gacantooda iyo gacanta u n-ka midna oo ay suurtagal tahay in xilli walba la qaato laguna goodiy in la qaadan doono marka dhibaatada hadda waxay u badan tahay dhinaca dadka degan dhinaca dadka ku nool stateka la yihahdo unity waan gartay jubba xaaladeeda ka waran iyada walaalo jubbo waa degan tahay saansaan waxaa ka muuqata degenaansho ah marka laga reebo bandowgaas habeenkii oo lixda galabnimo ilaa lixda subaxnimo laakiin dhibaato kale hadday jirto ma lahan waxa u jirta dadkaas jooga boor iyagana maanta waxaan la xiriirnay wasiirka arrimaha dibadda oo aan ka codsanay bal dadka meesha ku jira maadaama ay xaaladii xoogaa isbedesho dawladda in gacanta loo wareegtay gacanta ku dhigtay magaalada boor in dadka aan soo bixino na laga caawiyo hantida meesha ku jirtana laba barotagti galay wasiirku waa iga ballan qaaday wuxuu kaloona ii sheegay in xaaladda hadda ay weli deganeen oo dagaal meesha uu ka socdo dawladduna ay iclaamin doonto xilliga ay dadka ay ku habboon tahay inay ganacsi wasiirkooda iyo kusoo laabtaan waan gartay markaa bal xaaladda guud haddaad qiimaysid ee dalka hardankii u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda siduu u socda ayaa gacan sarreeya dagaalkuma mid sii soconayo ogyahay mise mid soo gabagaboobaya xilli dhow marka laga fiiriyo labada dhinacba waxaa u malaysaa dhinacan hadda boor in dagaalkeedii uu wax yar dhinacaas soo yaraaday laakiin guud ahaan waxaan dhihi karaa waddanka waxaa ka jirto saansaan colaad oo dawladduna waxay ballan qaaday inta mucaaradku ay haystaan inay gacanta ku dhigi doonto mucaaradkuna waxay sheeganayaan awood aada u fara badan waxay leeyihiin inta aan controlno waxa waaye dawladdu ma ma ma imaan doonto waana ka hor istaagi doonaa marka marka laga fiiriyo labada hadal oo labada dhinac laba madaxweyne ku-xigeenkii hore waddanka iyo madaxweynuhu isdhaafsadeen waxaa ka muuqata in ay soo jirto jawi dagaal uu sii socon doono waan gartay marka dad ka socda dalalka deriska iyo meelo kaleba ayaa ka baxayay waddanka oo la daadgureynayay dadka soomaalida ah wax iyagu doonaya inay ka baxaan dhulkan colaaddu ka socoto oo idinla soo xiriiray ma jiraan waxaa jirtay dadka horta hadda ugu daran ee boor jooga intooda badan waa dad ganacsato ah ama ganacsi mas-uulka ah oo isugu jirto ama baabuuree darawalla ah ama ganacsi meesha jooga mas-uule ka ahaa mar aan la xiriirnay oon shalay ilaa maanta ilaa xalay ilaa haddeertaan teleefonkaaga ka hor aan la xiriirin waxay ii sheegeen inay adag tahay xilligan inay jiraan in dad xamar loo celiyo ama soomaalida meeraheeda kale loo celiyo ay rabaan mid marka waxaa jirta dad badan oo jabo ku nool oo magaalada jubba magaala banaanadeeda iyo meelaha u dhow dhow ku noolaa dagaalada ay saameeyeen soo carareen magaalada jooga dad badan dulsaar ku shaqa la-aan ah qaarkood aan sharciyo lahayn sidoo kalena ay jirto dad awalna kambaniyaal u shaqeyn jiray ganacsiga uu ka xirmay oo aan haddana camalna meesha ku hayn raba ku qanacsan in waddanka lagu celiyo aada u dhibaataysan oo dhalinyaro wiilal iyo u badan gabdho ay jiraan marka waxaa jirta inaan kuwaas diiwaangelinayno ee wasaaradda arrimaha dibaddana ay naga codsatay dowladda soomaaliyana ay aada uga shaqeynayso dadka dhibaataysan ee ku jira soo jiidaan guud ahaan ama jubba ha ahaadaan ama gobolada ha ahaadaan inta dhibaataysana aada u daran inay aada uga shaqeynaysa dowladda soomaaliya in laga laga kahayo meeshan innaguna waxaan wadnay diiwaangelinta marka walaalow tirada dadka raba inay ka baxaan jubba ee ku dhibaataysan xilligan aada u badan tahay imisaad ku qiyaasi lahayd annaga diiwaangelinta waxaan bilownay shalay shalay ilaa maanta inta hadda aan diiwaangelina dadka raba inay laabtaan waa ilaa tiro laba boqol iyo konton ah waana sii socotaa kolley diiwaangelinta ilaa waxaan iclaaminaa hal isbuuc inaan wadi doono marka keliya waa inta jubbo joogta dadkii gobolada jooga weli waan gaari la'nahay oo waxaa jirta waddo loo galay waddo laga soo baxa midna ma jirto marka waan ka shaqaynaynaa insha allah bal waan arkaynaa karaankeena wuxuu uu noqday intii la saari karo iyo iyo awoodda hadda sida ay noqotana aadaan ugu shaqaynayna insha allah
xogayaha koowaad ee safaaradda soomaalida ee koonfurta suudan shaafici nuur calis faarax ayuu kaasi ahaa oo khadka teleefoonka ee jubba ugu warramayay waryahayaga maxamed cabdisandheer oo jooga washington weli wararkaasi suudan ayaynu ku guda jirnaa ee soomaalida ka soo carartay magaalada boore ee magaalada labaad ee dalkaasi waxaa ka mid a fahad xasan dhaqane oo ka mid ahaa ganacsatadii magaaladaasi ku dhaqnaa waxa uu haatan soo gaaray magaalada jubba kadib markii uu soo qaaday gaari qaramada midoobey ay leedahay isaga oo sida saaxiibkii oo ku dhaawacmay rasaastii la iswadaaranayay haddaba khadka telefoonka ee jubba ayaan kula xiriiray fahad waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey sida wakhtigan xaalka uu yahay walaale halkaa waxaa ku nimid wiilkaas dhaawaca anagoo haynay uu laba beri dhaawac ahaa kadib markii halkaa wiil aan tagnay aniga wiil kale iyo wiilkaas baa gaari na soo caawiyey ee qolada u n kaa leedahay gaarigaas baana soo qaaday oo magaalada jubbana keenay goormaa timaadeen iyagaa jubba daawiyey wiilka shalay baa nimid magaalada juba waa tahay ee marka baabuurka idin soo qaaday ee qaramada midoobey jubba idin keenay ma wuxuu idin keenay oo idin soo badbaadiyey wiilkaasi dhaawaca qaba mise adinkoo dad badan oo kala duduwan ayuu idin soo qaaday dad badan baa saarnaa waxaa saarnaa ciidamo suudaaneysa oo dawladda ka mid ahaa dhaawaca dad refugee ah baa saarnaa oo suudaaneysa dad kaleento waxaa saarnaa uganda iyo kenya u dhashay oo fiyow haween iyo carruurla waxba qabin annagoo wiilkaa dhaawaca wadno saddexdeena baa soomaali kasoo raacnay wax kale may soomaali loona socon marka gudaha magaalada boor miyuu idinka soo qaaday baabuurka mise bannaankeeda may magaalada banaankeedu qaaday ee magaalada bannaankeeda meeqaad ku sugneedeen marka magaalada banaankeeda waxa aan aan joognay dad badan oo meel jooga oo madow waxaan la joognay soomaali laakiin annagu saddexdeenaas baan ahayn ee marka guryihiinni iyo waad ka barakacdeen ee goobihii dukaamada aad ku haysateen maxaad ka warqabtaan hantidiinna iyo idinka dambeeya wax annaga hantideena kama war hayno dukaanka baa annaga qayb guri noo ahaa aan seexan jirnay wiil nala iibiya iyo laba wiil oo aan dukaanka ku leenahay baa baan ahaan jirnay saddexdaa dukaanka qayb jiinkada aan ka samaysanay baan jiifan jirnay haye maalintii dagaalka dhacay dukaankiisa usoo xirnay lacaga yaro sheebka ku wadanay maahane wixii hantidii dukaanka ku jirtay iyo wixii hadda wax wara iyo afaar midna kama hayno iyo qofkaan ka wareysana intaba waxaad ii sheegtay wiil dhaawaca inaad waddo wiilka dhaawaca xaggee ka soo qaaday wiilka dhaawaca annagii marka horu nala cararay asoo fiyow boor buu nagala cararay xabad baa ku dhacday inta aan cararaynay markii dagaalka sida xun iskugu dhacay xaggee uga dhacday cajirka bay uga dhacday lugta cajirka way ka dhex baxday marka xaaladiisa caafimaad waa sidee dhaawaciisa xaaladiisa caafimaad maalintii xabadda ku dhacday ilaa ay galabkii camal ay ahayd ilaa qoraxu ka dhaco wax daawo ah muusan helin maro iyo waxaan ku xirxirno maahan wax kaloo daaweeyo ama qof noo gargaaro intaa maanan helin maalintii labaad baa helnay xoogaa daawo iyo waxna caawiya marka isagoo dhaawacaad la cararaysiin haa annaga garbacan ka galnay isagoo dhaawaca maalinta xoogaa uu iska roonaa cajirka marka uga dhacday maro iyo wax baan u seexnay ku xirxirnay sidaas oo nagal aan ku wadnay aniga wiilka kale dad kalaa garamisiyo kenyaan iyo waxaas meeqa cisho ayuu daawo la-aan ahaa oo aad ku hayseen duurka intuu dhaawaca qabay asiga maalintii kale markuu waaga beryey daawo waan helnay oo xoogaa magaalada awiil xaggeeda markaan u dhowaanay daawo waan helnay oo waa la daaweeyey asiga marka hadda isbital magaalada jubbo ku yaala ayaad keentay saad ii sheegtay ee xaaladiisa caafimaad waa sidee ma lagu dabiibi karaa halkaasi mise meelo kale ayaad rajeynaysaan inaad usii qaadaan annagu hadda kambaalaan rajaynayna inaan u qaadno wiil asiga qaraabo yihiin baa hadda shalay kambaale kasoo tegay hadda saakay bowdarka nimnon laga soo wacay wuxuu yidhi nimland joogaa sharciyada waxaasaan soo dhamaysanayaa waan imaanayaa isbitalkan wax daawo fiicana iyo cunugii xoogaa meeshii baa madoobaatay lugta xabada gashay marka dhayid iyo daawo fiican waxa ahaa halkan waa ka weynay arbateetan iyo waxaa waa ku dhistay laakiin daawada halkan way nala fiicnaan weyse wax kayala ama fiican ma maanaan arag ma ehel baa tihiin mase saaxiibtinimaad u caawinaysaa ehel ma nihin wiilku saaxiibtinima u caawinaya ee marka wax dada ama qaraabo ama ku lahaa halka uu joogaya jubba een, ee boor may wax qaraabo ah meeshaas kuma lahayn laakiin suba dad baa u joogay dadkii hadda ma joogaan wiil kambaale aaday waa wiilkaas soo socdo waaye waan kuu sheegay waayahay ee fahadow bal waxaad ka warantaa ka sokow wiilkan dhaawaca ah ee ma jiraan soomaali kale oo aad aragtay ama dhaawac ha noqdaan ama kuwa geeriyoodayba ha ahaadaane may soomaali kale ma jirto oo aan arkay kuwaan kuu sheegayay oo maalintii hore baabuurta darawallada ahayd oo ga- gawaaridii laga dhacayay oo la dilay oo mid soomaali ahaa soomaali kenya dadkaan ah labada kalena aan ilaa hadda weli la garanin dadka kenyaan waaye iyo waa soomaalida kenya lagu murusan yahay waxaana dad kale weli maannan arag ee waa tahay marka wiilkan saaxiibkaaya hadda ee dhaawaca qaba ee maxaad ku qiyaasi lahayd xaaladiisa waxa xaaladiisa wallaahi hadda annaga haddaan si ufiirino marka hore dhaawac meel fudud buu uga dhacay laakiin haddaan isnaado waxaan isleena teetan iyo waxaas hadduu qaado hadda xoogaa lugta meesha way barata amuu khatar galaa nafsad ahaantiisa midaas maahana wax kaloo hadda siyaadaha uga baqayna ma jirto adigu rajo ma leedahay inaad dib ugu noqoto magaaladii aad ka soo qaxday ee boor haddii xaaladdu ay isbeddesho ha waa rajo waa ka leeyahay magaaladii inaan dib ugu laabto laakiin xoolihii iyo wixii inaan badbaadayaan rajo kama lihid haye waa kaas fahdow bal waxaad ka warantaa marka ee soomaalida barakacday ee magaalada aad joogtay intee camal ayaad ku qiyaasi lahayd ama dukaamadooda ka tegey soomaalidu waa badan yihiin ilaa hadda soomaali haddii la dhaho ugu yaraan boqol dukaan ku dhowaad baa soomaalida uga furnayd soomaali kale oo ganacsataa oo alaab keenta baa jiri jirtay oon alaabaha ka iibsan jirna gawaarida alaab ku keenta kuwo kaloo shidaal iibiya baa jiri jiray waa tiro badan yihiin soomaalida ilaa shan boqol oo soomaali waa gaarayaan dadka meesha jooga fahad xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa oo ka mid a ganacsatadii ka barakacay magaalada boor ee labaad ee koonfurta suudan haatanna waxa uu joogaa magaalada jubba kadib markii uu halkaasi u qaaday saaxiibkii oo dhaawaca wuxuuna igu warramayaa khadka telefoonka ee jubba weli waxaad naga dhegeysaneysaan v o a washington